maxkamadda gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa xayiraad xagga socdaalka ah ku soo rogtay cabdulaahi sheekh maxamed oo ah guddoomiyaha degmada kaxda war qoraal ah oo ka soo baxay maxkamadda ayaa taliyaha saldhigga booliska ee garoonka diyaaradaha muqdisho iyo hay-adda socdaalka ee dowladda federaalk lagu amray inay safarka ka xanibaan guddoomiyaha waxaa lagu eedeeyey inuu galay falal dembiyeedyo ay ka mid yihiin amardiido faafinta warar been abuur ah iyo dembiyo kale oo ku xusan warqadda ka soo baxday maxkamadda gobolka banaadir ee dowladda federaalk iyadoo waayadan dambe uu isa soo tarayo khilaafka siyaasadeed ee xergaha goostay oo u dhexeeya dowladda federaalk gudaheeda iyo maamulka la baxay jubbaland ayaa haddana dhanka kale waxaa sii xoogaysanaya xukuunada kala duwan ee ay ridayso maxkamadda gobolka banaadir shalay ayay ahayd mar sidan oo kale xanibaad dhanka socdaalka ah ay saartay xasan firimbi oo ah xildhibaanada mucaaradka ka tirsan ee baarlamaanka dowladda federaalk